بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkeennii alkabaa'ir oo shimaha cabdulwahaab iskala ahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waa darsigii toddobaad baabu dikri iraadati alculuwi walfasaad kan wuxuu u baab yahay sheegid la sheegaayo iyo ka hadal laga hadlaayo in qofku uu doono saramar uu khalqiga alle ka saramaro iyo fasaad sare markaasoo laga wado isweyneyn oo dadka iska weynaysiinayo fasaadkuna uu yahay yani kibirkii iyo macaasidii iyo dunuubtii iyo dadkii oo lagu xadgudbo sida uu shaarixu sheegi doono iyo wa qowli llaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi tilka addaaru alaakhiratu taasi waa daartii dambaysay oo jannada ahayd najcaluhaa nicmada jannadaas ku jirta waxaan u yeelaynaa oo helaaya liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi kuwa aan doonaynin isweynaysiinay xaqa iska weynaysiiyaan dhulka dhexdiisa oo baqyi la imaanaya oo iska ilaalinaya baqyiga iyo gardarrada walaa fasaadan oon fasaadna aan doonaynin inay macaasi sameeyaan oo dhulka ay macaasi ku sameeyaanna aan doonaynin kuwaasaa helaaya jannada walcaaqibatu ciribtii wanaagsanayd ee dambaysana oo jannadii laga wado lilmuttaqiina kuwa alle ka cabsada yay u sugnaatay oo ciqaabkii alle iska ilaaliya kana digtoonaada daacada alle ay samaynayaan xaaraantiio ka tegayaan daacadii alle ay samaynayaan oo ka gaashaanta ciqaabkii alle uga gaashaanta daacadii alle oy la yimaadaan xaaraantiina ay ka tagaan shiikhu wuxuu leeyahay in qofku isla weyni uu doono iyo fasaad waxay ka mid tahay kabiirooyinkii qalbiga dadka gelaya waa dadka kitaabka alifana aayadaasu soo arooriyey tilka daaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada walcaaqibatu lilmuttaqiin sheekh fawsaan wuxuu leeyahay aayaddan waxaa ka horreeyey qisadii qaaruun oo alla uu ka sheekeeyey suurat alqasas iyo sida alle uu dhulka ula gooyey markuu isweynaysiiyey oo u kibray nicmadii allana uu dafiray oo wixii xoolaahaa iyo adduunyo u haystay oo alla maaragtay siiyey uu yidhi innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii anigu aqoon aan leeyahay darteed unban xoolahan ku hela buu leeyahay marka fadli alle uma haysto inay tahay markii qisaas markay dhamaato kadib alla wuxuu yidhi tilka daaru alaakhiratu yacni jannadii najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi waxaan u yeelaynaa jannadaas dadka aan isla weynada aan doonaynin oo dadka aan iska weynaysiinaynin fasaadna aan doonaynin ay dhulka fasaadiyaan alla wuxuu yidhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa dhulkii ha fasaadinina markii la hagaajiye kadib oo alla dhulkii wuxuu ku hagaajiyey inuu rusul soo diray kutubana soo dejiyey markii alla hagaajiyey dhulkii oy mid hagaagsan noqotay ha fasaadinina leeya dadka kuwa xadgudubka sameeya ee dhulka fasaadka ku faafiya oo marnaba wanaag aanu ka imaanaynin alla wuxuu ka yidhi isagoo maaragtay warka nooga soo naqlinaya nabiyullaahi saalex oo qoomkiisii la hadlaaya walaa tutiicuu amra almusrifiina uu yidhi nebi saalex hadeecinina oo ha raacinina kuwa xaddooda gudbay alladiina yufsiduuna fi lardi ee dhulka fasaadiya macaasi ay samaynayaan ku fasaadiya walaa yuslixuun aan wax hagaajinin marka dhulka fasaadintiisu wuxuu ku yimaadaa in macaasidii lagu dhaco iyo dambiyadii iyo gaalnimadii iyo shirkigii dadkiina lagu xadgudbo waxaasoo dhanna waxaa la raalli ka yahay maaha addoommadiisana taa kama yeelayo alle sidaa darteed alle wuxuu yidhi wallaahu laa yuxibu almufsidiin allama jeclo kuwa waxu fasaadiya marka sida acmaashaa lasoo sheegay ay uga mid tahay waxyaabihii dhulka fasaadinayay yaa daacaadka iyo in alle la adeeco ay iyadoona uga mid tahay waxyaabihii muuqday ee dhulka hagaajintiisii soo gelaya sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu sheegay in dadku afar qaybood ay yihiin qolo wuxuu leeyahay waxay doonayaan dadka inay iska saramariyaan fasaadna way doonayaan labadaas mushkilay maarata wataan waa sida fircoon iyo xisbigiisii oo kale khalqiga alle kuwaasa ugu shar badan waana ahlu naar yacni kibirna way doonayaan inay dadka iska saramariyaan dhulkiina waa fasaadinayaan qaybta labaadna waa maxay waxay doonayaan fasaad laakiin inay is sara mariyaan kuma jirto oo kibir kuma jiro waa sida kuwa tuugada oo kale ah ee waxhada qayb saddexaadna waa maxay waa kuwa doonaya inay is sara mariyaan oo isla weyn laakiin dhulkii aan maaragtay macaasi ku faafinayn waxoogaa allakacabsi iyo waxbaa ku jira laakiin diintaas ay haystaan lafteedii waxay rabaan inay dadka iskaga sara mariyaan qaybta afaraadna waa maxay waa kuwo inay isweynaysiiyaanba aan doonayn fasaadna aan doonaynin oo dadka aan iska weynaysiinaynin macaasina aan ku mashquulsanayn ee alla u tawaaducsan dadkana u tawaaduca dadkaasaa dadka ugu wanaagsan qaybta afaraad ayaa dadka ugu wanaagsan oo maaragtay khalqiga alla abuuray noocyada ugu fiicana waana kuwa ahlu jannada ah can anasin anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allahu canhu allah ka raali noqde qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi qofkiin ma rumeeyo iimaankii waajibka ahaa xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi ilaa uu walaalkiis kala jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay waa dunye aakhira ah laakiin waa la iska fahmayaa inaan laga wadin macaasi iyo shar iyo xumaan inaan laga wadin eewiyo wix adduunyada ahaaye aan maaragtay xaaraanta ahayn iyo aakhiradiba wuxuu naftiisa la jecel yahay noocaas ayuu isaga iyo walaalkiisna la jecel yahay imaanku marka wuxuu keenaa in qofka muuminka ahi uu jeclaado in walaalihiis ay la wadaagaan wixii alla uu siiyo khayr ah iyadoo isaga aan wax laga nuqsaaminaynin sheekh fawsaan wuxuu yidhi xadiidkani waxaa lagu sheegayaa oo lagu caddaynayaa tilmaanta kuwa aan isla weynaanta rabin iyo fasaadka tilmaantoodu waa maxay inay khayr la jecel yihiin dadka sida ay naftoodaba khayrka ula jecel yihiin qofka dabiiciisa waxaa ka mid ah iyo fitradiisa inuu khayrka naftiisa la jecel yahay sidoo kalea marka waxaa munaasab ah si uu mu'min dhab ah u noqdo inuu khayrkii dadka la jeclaado sida uu sharta naftiisa ula necab yahay dadka walaalihiisana shartii iyo xumaantii ha ula necbaado laakiin qofkii taa ka duwan ee dadka sharta la jecel khayrkana maarata la necab qofkaasi waa qof marka caayan oo madmuum ah laa yuminu meeshan uu leeyahy rasulka sal sl waxaa laga wadaa iimaankii dhamaystirnaa baa laga wadaa marka leey laa yuminu axadukum macnaheedu maaha qofkii aan dadka khayrka la jeclayn waa gaaloobaya maaha laakiin waxaa laga wadaa iimaankii dhammaystirnaa baa ka maqan weliba waajibku ahaa sidaa darteed qofkii khayrka naftiisa la jeclaada dadkana shar la jeclaada arrinkaas wuxuu ka mid noqdaa fasaadintii iyo isla weynidii dhulka dhexdiisa lagu doonayo sababto wuxuu rabaa inuu naftiisa nicmada alle ku gaar yeelo qofna ma jeclayn khayr uu helo taasina xasadkii bay ka mid tahay waa xaasidnimo وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به qofkiin ma rumeeyo oo iimaankii waajibka ahaa lama yimaado ilaa waxa naftiisu ay jecesha ay noqdaan wax raacsan wixii anuu aan la yimid oo kitaabkii sunnadi ah xadiidkan marka ma xoog badna sanad ahaan laakiinse culimmadu waxay leeyihin macnihiisu waa sax marka wax rasuulku la yimid sal ly slm waxay yihiin waa qur-aankii sunnadii haddii marka hawadiisu iyo wax naftiisa ay jeceshaha ay noqdaan wax maaragtay raacsan wixii rasuulka sal slam la yimid waxyiga ahaa waxaa ka dhalanaysa taas inuu wixii akhbaar ahayo la rumaynayana uu rumeeyo wixii amaroo la qaadanayana uu fuliyo wixii maaragtay macaasi iyo dembioo laga fogaanayana uu ka fogaado marka qofka hawadiisu hadday noqoto mid raacsan wixii rasuulku sal slm uu la yimid kaasi waa wax wanaagsan waana iimaanka dhammaystirnaantiisii ka mid tah inkastoo badanaa hawada loo isticmaalo hawada baadida ah ee maaragtay hawada iimaanka looma isticmaalo sheekh fawsaan wuxuu leeyahay sida aan hore usoo sheegnay laa yuuminu axadukum waxaa laga wadaa iimaan dhammaystiran ma rumeeyo waay macnuhu ee looma diidan iimaan o dhan looma diidan iimaankii o dhan lagama wada anfinaayo ee iimaanka dhammaystirnaabaa ka maqan baa la leeyahay marka macnaha xadiisku waa maxay qofkiin iimaanka dhammaystirnaa ma rumeeyo ilaa waxa maaragta uu jecel yahay ay noqdaan wax raacsan wixii rasuulku sal slm uu la yimid oo wixii rasuulku sal ll slam uu jecel yahay uu jeclaado naftiisuba ha jeclaato mararka qaarkood kaas khilaafkiisa sheikhu wuxuu leeyahay waa dhici kartaa qofku inuu dhibsado waxyaabaha qaarkood laakiin waa wax iska nafsiya ee wax diiniya maaha ee haddii arrintu nicid oo xagga diinka ay tahay waaba ku gaaloobi laha qofku sida alla uu yidhi dalika biannahum karihuu maa anzala allahu fa axbata acmaalahum daalika macnaha halaagaas ku dhacay nimankaas iyo maaragtay baadidaas waa biannahum karihuu waxaa sabab u ah inay necbaysteen maa anzala allah wixii alla u soo dejiyey oo qur-aankii ah ile qur-aanka waxaa loo soo dejiyey dadku inay ku hagaagaan oo ay maaragtay liibaan ku helaan marka nimankaas qur-aanka ma aqbalin way necbaysteen fa axbata acmaalahum markaasa alla camalkoodii uu buriyey laakiin qofka marka wax iska nafsi ahaana u maaragtay nacaaya takaaliifta qaarkood iyadoo ay ka tahay wesi iyo raaxa jacayl sidii marka inuu xoogaa dhibsado habeenkii inuu maaragtay salaatuleil usoo kaco kale ama soonkii sunnada ahaa dhibsanaya taasi waa iimaankiio xoogaa naqsi uu ku jiro laakiin taa waxaa ka duwan qofka jecel wax rasuulku sal slam uu la yimid hawadiisu haba necbaato waxaas qofkaas marka waa qof macnaha iimaankiisa u dhammaystirma xadiidkan marka oo laa yuuminu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabcan lima ji'tu bihi nawowi wuxuu ku sheegay kitaabkiisa arbaciinka ah oo afartanka xadiis uu ku kulmiyey wuxuuna yidhi waa xadiis saxiix ahoo aan maaragtay ku werina buu leeyahay kitaab la yidhaha alxuja calaa taarik ilmaxaja uu iska lahaa abulfatx nasr bnu ibraahim almaqdisi macnaha riwaayadiisaa soo gaartay kitaabkaas kitaabkaas marka ku yaalaa buu leeyahay oo sanadkiisan uu macnaha ku werinayo shafasa marka wuxuu leeyahy kitaabkan jaamaca islaamiya madiina ku taala lagu daabacay kutubta caqiidaduna ka mid yahay kutubo kale oo xunwaankaasoo kale laha jira laakiinse kitaabkana la yaqaanaa marka shiikhu wuxuu leeyahay laakiin xadiidkan waxaa inuu taag daran yahay sheegay ibnu rajab oo ku dheeraada weliba kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam la yidhaahdo oo uu ku sharxay afartankii xadiis ee nawowi uu maaragtay alifay isagoo ku daray xoogaa kale ile kitaabka nawowi wuxuu gaaraya afartan iyo laba xadiis ibnu rajabna sideed kale ku daray kontan marka saa ku noqdeen markaasuu sharax dheer sharaxo aada u qiimo badan waana soo sheegnay culammadu inay sheegeen in maaragtay macnihiis uu saxiix yahay xadiidkan sanadkiisu wax taag daraadeen marka dadka necab wixii alla soo dejiyey hawadoodu ma raacsana wixii uu rasuulku la yimid sal ll slam sheikhu wuxuu leeyahay waxaa niri buu leeyahay haddii nacaybka uu qabaahay ay tahay nacayb diineed waa gaalnimu yidhi haddii laakiin wax nafta uun isaga jira ay tahay oo laakiin macnaha uu naftiisa ula jihaadaayo oo xoogaa taacadii macnaha uu dhibsanaayo waa iimaankii oo nuqsaan ay ka gasho waa macnuhu allana wuxuu yidhi kutiba calaykum alqitaalu wa huwa kurun lakum dagaalkii aa laydinku waajibiyey iyo jihaadkii isagoo maaragtay aad xoogaa dhibsanaysaan oo nafta maaragtay diidanoo necab sababtoo ah waa daal baa ku jira iyo mashaqo iyo cabsi badan baa maaragtay qofkii lasoo gudbaanaanaysa halaagna wuu maaragtay u bambaxayaa laakiin haddii jihaadka manaaficdiisa iyo wanaaggiisa yaa ka sarraysa waxaa la dhibsanaayo marka sawaab weyn baa ku jira iyo in cadowgii laga guulaysto oo xataa maarata muslimiinta ay khaniimoyin ay helaan iyo masaalix fara badan baa ku jirta jihaadka mashruuca ahaa ee imaamka muslimiinta uu hogaaminayey oo muslimiintu ay gaalada la diriraysay shuruuddiisu dhammaystirnayd kaasaa laga hadlayaa marka macnaha dagaalkii waad dhibsanaysaan waay macnuhu ee maaha inay diin ahaan u diidan yihiin maaha xagga naftaa waay bes haddii marka yani necbaysigaas uu yahay wax wasi iyo maaragtay calaaqala leh oo nafti ay cuslaysanayso taas marka qofkii waxaa leeyahy iimaankiisa waa naaqus baa leeyahay maxaa yeeley qofkii muminka ahaa waxaa laga rabay in maarata uu nashaad u leeyahay oo u firfircoon yahay daacaadkii samayntoodii iyo cibaadada alle samaynteedii baab alcadaawati walbaqdaa kan wuxuu baab yahay collaytan lala collaytamo dadkii wanaagsanaa oo la necbaysto marka dadkii muslimiinta in lala colloobo la necbaysto iyadoo wax sabab aysan jirin waxay ka mid tahay dembiyadu waaweynaa bay ka mid tahay sheekh fuusaan wuxuu leeyahay in la collaysto oo la necbaysto muslimiintii waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn laakiin qofku naftiisa waxaa dhici karta in xoogaa cadaawo u gasho iyo nacayb dadka qaarkood haddii cadaawadaasi iyo nacaybkaasi loo qaado dadkii muuminiinta ahaa ee iimaanka saxdaa lahaa dembiyada waaweyn bay arrintaas ka mid noqonaysaa laakiin dadkii gaalada ahaa iyo munaafiqiintii haddaad necbaysato taas iimaankiibayba ka mid tahaba waana wax la doonayo oo alla wuxuu yidhi laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allah warasuulah maba helaysidba qolo rumaynaya alla iyo maalinkii dambeeyey oo haddana jecel kuwa khilaafsan alla iyo rasuulkiisa xadiisna waxaa ku yimid awthaqu cura aliimaani xargaha kuwa ugu adag ee la qabsado alxubu billaahi waalbuqdu billaahi waa waa in alla dartiisna wax loo jeclaado alla dartiisna wax loo naco ibnu cabbaasna wuxuu yidhi man axaba fi llaahi wa abqada fi llaahi wa waalaa fi llaahi wa caadaa fi llaahi fa inamaa tunaalu walaayat llahi bidalik qofkii alla dartii wax u jeclaada alla dartiina wax u naca alla dartiina wax u xiriiriya alla dartiina waxula collaytama qofkaasi waa qofkii wanaagsanaa ee la yimid sidii loo baahnaa maxaa yeelay gargaarka alle iyo jacaylkiisa waxaa lagu helaaba in alla dartiisna wax loo jeclaado alla dartiisna wax loo naco alla dartiisna wax loo xiriiriyo alla dartiisna wax loo collaysto shiikhu marka wuxuu leeyahay waxaa lama huraan ah qofki in laga helo xubbigaas iyo bukdigaas laakiin dadkao dhan baad jeclaanaysaa maaha macnaheedu dadkao dhan baad nanicaysaa macnaheedu maaha haddii marka jacaylkaada iyo naciibkaadu uu maaragtay yahay alla dartii taas iimaanka dhammaystirnaantiisii bay ka mid tahay laakiin haddii jacaylkiisa iyo naciibkiisu uusan maaragtay alla dartii ahayn ee wax naftiisu ay jeceshahay uun keliya uu maaragtay ku dhaqmo taas sidii marka la rabay si kasoo horjeeda waa marka baabkan walaa walbaraa la yidhaahdo waa asal usuusha caqiidada ka mid ah waxaa waajib ah in la xiriiriyo owliyada alleh iyo dadkii wanaagsanaa waxaa kaloo lama horaan ah in lala collaytamo cadowgii alleh oo la kala saaro dadka alla uu jecel yahay iyo dadka alle uu necab yahay oo shaydaanka raacsan sidaa darteeda ibnuqayim wuxuu yidhi nuuniyadiisii qasiida dheer oo ilaa shan kun oo bayda uu leeyahay oo aada u fiican oo badana caqiidada ka hadlaysa waxaa la yidhaha alkaafiyatu ashaafiya fi lintisaari lilfirqati annaajiya atuxibu acdaa alxabiibi wataddaci xuban lahu maa daaka fi imkaani wakada tuwaalii jaahidan acdaa'ahu ayna almaxabatu ya akha shaytaani ma waxaad jeclaanaysaa kii maarata xabiibka ahaa colkiisii markaas haddana waxaad sheeganaysaa inaad asagii jeceshahay ood alla jeceshaha waa macnuhu taasi wax suurtagala maaha taasi hee wax suurtagala maaha sidoo kale cadowgii alleh yaad maaragtay si dhammaystiranoo xoog leh aad u jeceshahay oo aad u xiriirinaysaa markaasuu wuxuu ku leey ayna almaxabatu ya akha shaytaani oo aawa jacaylkaad sheeganaysa yaa shaytaanka walaalkiisow sheekh fuusaan marka wuxuu leeyahay waxaad arkaysaa kuwa mulxidiinta ah oo diinlaawayaasha ah iyo gaaladii caadiga ahayd iyo munaafiqiintii kuwa ku dhahaaya qofna ha nicin si kastoo caqiidadiisu ay tahay diinkiisu sababtoo ah waa tataruf iyo xag jirnimo marka waxaan leenuhu yidhi maya xag jirnimo maaha ee waxay ka mid tahay in cadowga alla la nacbaado usuusha iimaankay ka mid tahay marka annagu alla dadka uu jecel yahay oo weliyada allah waan jecelnahay cadowga allana waan necabnahay oo waa la collaytamaynaa mana aha xag jirnimo maaha oo gaaladii waan necabnahay laakiin kuma xadgudbayno annagu si xaqdarraa uguma xadgudbayno gaar ahaan hadday yihiin dad mucaahadiina ama ahludina ama musta'maniina haddii marka anu aan ku darana ee adigu aad maaragtay sidaadaba si nabadgelyaah aad kula joogto oo ugu tagtay inaad khiyaantaa ma bannaana sidoo kale gaalada qaarkood hadday muslimiinta ixsaan u sameeyaan annaguna ixsaan waan u samaynaynaa oo abaalmarin bay naga tahay taas ee maahana jacayl la jecelyaha maaha ee waa uun wanaaggii kuu faleen oo kalaad samaynaysaa inaan wax ka iibsanno oo aan la mucaamaloonno iyaduna waa shay mashruuca oo la ogol yahay oo manaafici la isdhaafsanayo ee haddii wax la kala iibsado oo calaaqaad maaragtay tijaari iyo ganacsi iyo masaalix iyo warshado iyo howle iyo wax noocaas oo kale ah la kala faa'iidaysanaayo maaha walaa walbaraa in baabkeeda la gelsho maaha iyose isaga kiin darsamintaasi oo walaa walbaraa iyo in lala mucaamalado gaaladii oo ballankiina loo oofiyo farqi baa u dhexeeya in la isku qasa maaha in alla dartii loo naco ma aha irhaab ma aha guluwina ma aha iyo talaxtag ee waa caqiido saxa laakiin in heshiisyo lala galo arrimo maaragtay sharcigu ogol yahay waa wax la ogolyo oo mubaax laakiin in lagu xadgudbo xaqdaro lagu xadgudbo yaa ah irhaab iyo argagixisannimo alla wuxuu yidhi walaa yajrimannakum yuusa idinku xambaarin shanaanu qowmin cara aad qole u qabtaan iyo cadaawo aad u haysaan calaa an laa tacdiluu inaad cadaaladdi ka tagtaan ood u cadaalad samaynina marka argagixisadu ama argagixisanimadu waa maxay waa inaad disho qof aanay kuu bannaanin inaad disho ama muumin ha ahaado ama dadkii mucaahadiinta ha noqdaan dad baa jiruu leeyahay sheekh fawsaan ku dhahayo qofna ha nicin sababto alla wuxuuna faray inaan maaragtay dadka dhan wada jeclaanno oo si wanaagsan ula dhaqanno marka waxay isku qaldayaan buu leeyahay jacaylkii qalbiga ku jiray iyo mucaamaladii adduunyada waxaad kaloo arkaysaa kuwo kaloo dhinaca kala taagan oo kule gaala marnaba hala dhaqmin sababtoo alla noo diiday inaan xiriirinno oo muwaalaadku waana loo diiday muwaalaadkii waxay soo dhex geliyeen waxaan ka mid ahayn qolada kalena jacaylkii waxay soo dhex geliyeen waxaan ka mid ahayn laba dhinacay kala taagan yihiin marka waa in marka la gartaa buu leeyahy shiikhu isdhehgelinta iyo masaladan soo gashay iyo qowlii tacaala qowlkiisu uu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul haddii aad wax isku qabsataan haddaad adinku maaragtay racyadii caadiga aad tihiin ama madaxdii adinku wax isku qabsataan farudduuhu ila allahi warasuuli alla iyo rasuul u celiya oo alla iyo rasuul baa kala xukumaya aayaddan waxaa ku jira buu leeyahy sheekh fawsaan caddayn la caddaynaayo haddii muslimiintu iskhilaafaan khilaafkaas xag caqiida ha noqdo ama xag mucaamalo ha noqdo ama noloshooda caadiga ha noqdee waxaa waajiba in loo noqdo oo loo xukun tago kitaabka allah iyo sunnadii rasuulka sal ly slam sidoo kalena jacaylkii iyo naciibkii iyo xiriirintii iyo collaytankii waxaa loogu noqonayaa alla iyo rasuul wixii kitaabkii sunnadu ay caddeeyaan baa lagu dhaqmaaya dad ba waxay leeyihiin dadkao dhan ba iska jeclaada sababtoo ah bani aadamnimadaa naga dhexaysa dadkan inaad qofna nacda maahay ku leeyihiin oo qalbiga maaragtay nacayb la gashado dad kalena waxay leeyihiin gooya oo marnaba hala mucaamaloonina marka maxaa lagu kala bixinaa arrinkaas maaha waraac lagu kala bixinaayo laakiin kitaabkii sunnadii a kala saaraaya ilaa alla kitaabkiisa iyo carabkii rasuulkaba wuxuu ku caddeeyey masaladan si kala dhigdhagan baa loo caddeeyey oo aan isdheeh gelayn waxay iska dheeh gashaa uun dadka juhaasha aan waxba garanaynin ama dadka hawadooda raacay aan xaqa doonaynin wa qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima idinka waxaa idinkugu sugan nebiyullaahi ibraahiim kudayasho wanaagsan waladiina macahu asaga iyo dadka kaloo la jiray id qaaluu liqowmihim markay dadkoodii ku yidhaahdeen innaa buraa'aau minkum annagu beri baan idinka nahay adinka iyo wa mimaa tacbuduuna min duuni illaahi waxaad alla sokadii caabudaysaan qoladii marka gaalada ahayd ee qoomkooda ahayd bay saas ula hadlayaan ayagay asnaamtoodaba beri bay ka noqonayaan markaase waxay yidhaahdeen wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu waalbaqdaa waxaa muuqday annagay adinka dhexdiinna collaytan iyo caro abadan weligeed xataa tu'minuu billaahi waxdahu ilaa aad alla keligii ka rumaysaan oo aad muwaxidiinka noqotaan hadday alla keliya rumeeyaan waxay noqdaan dadaan jecelnahay sababtoo wixii collaytanka keenaayay meesha waa ka baxeen waa gaalnimadii iyo diinkii lala diriraayo moogta baabulfuxshi kan wuxuu u baab yahay xumaantii iyo tii foosha xumayd ayaa laga hadlayaa iyo wa qowli illaahi tacaala alla qowlkiisu uu yidhi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliim kuwa jecel inay ku faafto tii xumayd iyo faaxishadii dadka muuminiinta dhexdooda inay ku dhex faafto kuwa jecel lahum cadaabun aliim cadaab daran bay leeyihiin fi dunya walaakhira addunya aakhiraba iyo wa qowlihi tacala alla qowlkiisu uu yidhi idaa nasaxuu lilaahi warasuulihi maa cala almuxsiniina min sabiil waxaa laga hadlayay jihaadkii iyo nafaqadii lagu bixinaayey ilee dadka qaarkood jihaadkii ka haray labay u qaybsameen ee cudur daaranaayay qolana cudurdaar bay leeyihin xagga sharciga qolana cudurdaar ma leh marka alla wuxuu yidhi laysa cala alducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulih ma cala almuxsiniina min sabiil wallahu gafuuru raxiim kuwa taagta daran xagga jirka iyo matalan araggooda oo kale iyo oo aan xoog u lahayn inay dagaal u baxaan iyo kuwa xanuunsan yani xanuunkaasina waa noocyo badan yah waa un xanuun maaragta keenaaya qofki inaanu awoodin inuu jihaadku u baxo lagu hulaaya qofkii waa indhoole maaragtay qandho aada u daran baa haysa iyo wix la mid a walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna sidoo kale wax xaraj ah oo saaran ma jiro kuwa maaragtay aan haysanin waxay bixiyaan yacni lacagtii ay macnaha jihaad ku aadi lahaayeen maba haystaanba oo safarkooda u kaalmaysan lahaayeen wax dembiyo marka kuwa ma saarna laakiin maxaa sharti ah waa idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulihi haddii ay u naseexeeyaan alla iyo rasuulka oo ay u khayr miiraan alla iyo rasuul macnaha iimaankoodii waa dhaba waayo macnuhu niyadoodana waxaa ku jira oo go-aankoodu u yahay haddii ay awood lahaan lahaayeen inay jihaadi lahaayeen waxayna samaynayaan wax ay awoodaan oo ah inay dadka ku tirtirsiyaan inay jihaadka aadaan oo ay dhiirigeliyaan maa cala almuxsiniina min sabiil dadkii wana wanaagsanaa ee muxsiniinta ahaa wax maaragtay loo raacanayo ma laha sababto ixsaankaas oo wixii xuquuqaha alla uu ku lahayo wixii addoommada ay ku lahaayeen ay ixsaan ku samaynayaan yaa ka saara meesha in la eedeeyo qofku marku wuxuu awood u leeyahay hadduu hagaajiyo waxaanu awood u lahayn way ka dhacayaan oo lama leh ilaa ilaa waa inaad samaysaa saa awoodba uma leh in lagu kalifo maaha dadka waxaysa awood u lahayn wallahu gafuur raxiim allana waa mid maaragtay dembiga astura oo naxariis badan sidaa darteed dadka caajiziinta oo ka caajisa jihaadkii waa uu cafiye alle weliba ajir bay heleen waa niyadoodaas wanaagsan darteed sheekh fawsaan marka wuxuu yidhi fuxshigu wuxuu ka mid yahay dembiyada waaweyn waa waxa macnaha xumaanta meeshii ugu dambaysa ka gaara laga wadaa fuxshiga faxshaana waxaa la yidhahdaa macsida iyaduna meeshii ugu xumeed xumaanta ka gaartay qofka muslimka ahi ma noqdo faaxish iyo mutafaxish toona ma noqdo laakiinse hadalka xun iyo ficilka xun buu iska ilaaliyaa faaxishadana dadka maarata dhexdooda kuma faafiyo dadku waxa ay faafinayaan marka qaarkood oy baahinayaan been inay noqotaa dhici karta qofkii marka baahiyey oo waxaanu ogeyn iskaga hadlay dee been buu sheegaba macnuhu beenlowyaalkan waa uu ka mid yahay sidaa darteed alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin dadka mu'miniinta ahow haddii qof faasiq ah oo diinka ku xun uu war idiin keeno caddaysta waa iska hubsada waa macnuhu an tusiibuu nicid la nacaayo inaad maaragtay ku asiibtaan qowman qolo bijahaalatin adinkoon maaragtay wax kale ogeyn marka faasiq waxaa la yidhaahdaa qofka maaragtay diinkiisa inxiraaf uu ku jiro yaa la yidhaahdaa oo macnaha daacadina ka taga waajibkana maaragtay dayaca waxaa ka soo horjeeda qofka caadilka ah waa qofka diin ahaan iyo sharaf ahaan toosan waayo haddii marka qof faasiqu xagga diin ahaan iyo sharaf ahaanba uu noola yimaado war yani gaalnimo ma gaarin fatabayanuu yaa alla uu leeyahay yani warkiisa tuura lama dhihina waxaa la yidhi iska hubsadaa la yidhi sidaa darteed qiraaco kale waxay leedahay fatathabatuu yani iska hubsada maadaama warkii faasiqa iska hubiya la yidhi waxaa laga fahmayaa in qofkii cadliga ahaa ama caadilka ahaa warkiisa la aqbalaayo laakiin marka qaarkood warka la aqbalaayo shuruud buu leeyahay oo hadda matalan qofkii qof kale zina ku sheega hal qof wax laga aqbali maayo afar qof oo cuduula waa in la helo marka qofka faasiqa warkiisa waa laga joogsadaa sababto kan kaadibka warkiisu waa la diidan yahay kan maarata caadilka ah ee sidqiga lagu yaqaanan warkiisa waa la aqbalayaa faasiqa laakiin waa laga joogsanaya ilaa arrinkii uu kala caddaado marka xikmada ku jirtaa waa maxay oo warkiisa iska hubiya loo leeyahay an tusiibuu qowman bijahaalatin yacni nicid la nacaayo inaad qolo maaragtay jahaalo kala dul dhacdaan oo qofku marka qaarkood waa uu degdegaa markaas waxaa dhici karta inuu qof kale ku xadgudbo isagoo wax ku dhisaaya warkii faasiqaas uu ka maqlay qofkii inuu la coloobaa dhici karta uu maaragtay majaaliista ku caayo markaas waxaa caddaanaysa gadaal dambe mararka qaarkood in ninkii faasiqa warka uu sheegay ay been ahayd markaasaad ka shallaayaysaa wixii maaragtay kaa yimid marka warka la guurguurinaayo ee la kala qaadqaadaayo oo qofba qof uu ka warinayo aad hala isaga hubiyo gaar ahaan marka meesha hawo ay jirto iyo wax naftu jeceshahay iyo tacasubaad ay jiraan ama qabaa'il ha loo tacasubo ama maaragtay axsaab ha loo tacasubee mana bannaana isku daradiruhu ma bannaana rasuulku sal l slm wuxuu yidhi laa yadkhulu jannata namaamu midka dadka isku dirdira ahi jannada ma galo laba qof oo la cadaabayana wuu ka hadlay rasuulku sal l slm wuxuu yidhi midkood dadku maaragtay isku diradiraala la dhex socon jira macnaha si qalbigooda uu kala fogaado marka zamankan been abuurashadii way badatay waa in aada la isaga ilaaliyaa hadallada la isla dhex maraayo oo qofku aanu maaragtay iska qaadin war kasta haddii marka qofku warkaa soo gaaro inuu xumaan sameeyey ama dembi ku dhacay dee ha degdegin waxaad dhici karta kaa warka kusoo gaarsiiyey inuu been abuurasho samaynaayo haddii aad sii faafiso marka dee been baad faafisa marka rasuulkuna wuxuu yidhi sal ll ly slam kafaa bilmar'i kadiban an yuxadita bikulli maa samic qofka waxaa been ugu filan inuu sheego oo ku hadlo wax luuxuu maqlay sababta been baa ku jiraysa xadiidka muslim baa wariyey marka waxaas maaragtay la faafinayo inay been yihiin baa dhici karta haddii adigu aad sii faafisa marka been baad faafisay xataa hadday dhacdo waxaas qaladka ay la sheegaayo iyo dembigaa qofkaa ka dhacay dee dadku macsuum maaha moog tahay maxaad u faafinaysaa waxa waajibku waa inaad ku asturto waxa waajibku ah inaad asturto walaalkaa oo rasuulku wuxuu yidhi sal ll ly slam man satara musliman satarahu llahu fi dunya walaakhira qofkii qof muslima astura oo u ceeb qariya adduun iyo aakhiraba alla waa uu asturaa muslim baa weriya xadiidkaasna marka qofkii alla caasiyey dee u naseexee iyadoon qof kale idin maqlaynin ile diintu waa naseexe sida xadiidku u ahaa dad badan waxaad arkaysaa buu leeyahy sheikhu inaanay sheekaduba u baxaynin oo fadhigu aan u maarata qurxoonaanaynin ilaa inay dad ka warramaan moogiin hebel baa saa sameeyey hebel baa qaldamay taasi ma banaanu leeyahy sheikhu waxay soo gelaysaa in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu filadiina aamanuu aayadda uu ku bilaabo shiikhu baabka haddii marka faaxishada ay dadka ku dhex faafto de dadkii ahlu fisqigii macaasidii way fududaysanayeen marka way xumaayo ay sameynayeen marka waxay ku leeyihiin maadaama waxaas wax dhaca ay yihiin dee annaga marka yani ceeb naguma aha in annaguna waxaasoo kale aan la nimaado macsida u fududaanaysa marka oo wax weyn u arki maayaan taasi marka waxay keenaysaa in bulshadii dembi ku dhiciddu ay ku badato marka waxaa munaasaba in la asturo faaxishadaas oo aan bannaanka la soo dhigin bulshada taasaa u fiican haddii la faafiyo marka faaxishadii dee macaasidii kudhiciddeedii baa dadka u sahlaanaysa fusaaqdiina way fududaysanayaan muslimkiina waa isnacayaa maladina waa maarata isku xumaynayaa bulshaduna waa kala daadanaysaa dadka marka yacni xumaanta faafiya waa munaafiqiinta in marka ay fursad naga helaan maaha aayaddan marka in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu oo suuratu nuur ku jirta oo shiikhu uu ku bilaabay wadaadka matinga iskalwo waxay ku soo aroortay siyaaq ka hadlaayey been abuurashadii lagu sameeyey caaisha radia allahu canha dadka muuminiinta qaarkoodna ay ku dagmeen oo waxaas beentaa oo la sheegay ay iska rumaysteen oo ay maaragtay ku warrameen siyaaqaasi ku soo aroortay markaas alla wuxuu yidhi oo haddaad waxaa maqashaan maxaad maaragtay naftiina khayr ugu malayn weyseen macnaa dadka walaalihiina khayr maxaad ugu malayn weyseen waxaas waa been u dhihi weyseen ile qofka zine marka lagu gelo afar maarata markhaati aa loo baahan yahay haddii markhaati la keeni waayo afara dee qof dadkaas marka waa beenlowyaal marka munaafiqiintii lala yaabay maa wax noocaas oo kale inay ka yimaadaan sababto waa munaafiqiin oo caadadoodaaba sidaasa laakiin muuminiinta qaarkood yaa munaafiqiintii marka rumaynaya markaasay hadalka munaafiqiintao kale ku hadlayaan markaasay dembigii ku dhacayaan markaasaa xaddii qadafka laga oofiyey marka qaarkood marka fuxshigu waa dembi aada u weyn waxaana waajiba in laga digo oo dad badan waxaad arkaysaa ku dhacay waxaa noocaas oo kalea oo maaragtay faaxishadii faafinaya fadhiyadooda war hadday maqlaan waa la boodayaan marka faaxishadii baa faafaysa marka waana uun laba mid ama waa inay been tahay oo qofkii markaa faafiyey uu beenlow uu noqonayo ama wax dhacay inay tahay oo aanay bannaanin in la faafiyo ee ay waajib ahayd in la asturoo la qariyo marka in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliim munaafiqiintii marka ay ka hadlaysaa munaafiqiinta waxaas laga helaa laakiin muminiin khaafiliina marka qaarkood ku dhaca oo aysan nifaaq ka ahayn laakiin qiiro iyo wax noocaas oo kale ah ay ay ku bixinayso taas waxaan leenaha waxaas qiiro saxa maaha ee waa munkar sababtoo ma bannaana in faaxishadii dadka muminiinta lagu dhex faafiyo allana wuxuuna faray in wax la asturo marka qaladka qalad in lagu daaweeya maaha ee waa in laysu naseexeeyaa iyada oon maaragtay laysfadeexaynaynin meeshan alla uu yidhi idaa nasaxuu lilahi warasuulihi ma cala almuxsiniina min sabiil ayadan waxay soo degtay markii dagaalkii tabuuk la aaday muslimiinta qaarkood yaa cudurdaar iyo wax noocaasoo kale ah uu qabsaday waa dad taag daran waa dad maaragtay xanuunsan oo lacagna aan haysanin marka munaafiqiin maaha jihaadkii ay ka hareen munaafiqnimo uma maharin qalbigoodu waa u wanaagsan yahay oo alla rasuul bay jecel yihiin waa mukhlisiin waa daacad inay dagaalka u baxaan way jeclaayeen laakiin cudurdaar baa helay oo cudur baa ku qumay qaarkood way u yimaadeen rasuulka sal l slam sida ayadaha suurad tooba ay sheegayaan iyagoo le maaragtay gaadiid ma ma haysanaya gaadiidna si aan maaragtay dagaal ku aadno markaasuu maaragtay rasuulku yiri sal ly slam waxba idinma heli karo markaas iyagu ooyaya noqdeen sababto waxma haystaan marka kuma faraxsanayn dagaalkii ay ka hareen ee aad bay u dhibsanaayeen marka waa naasixiin kuwaasi alla rasuulu naseexeeyey laakiin kuwii munaafiqnimo ay ka ahayd kuwaas naasixiin maaha laakiin waxaad mooddaa buu leeyahy sheekh fawsaan sababta uu soo arooriyey aayaddan markuu ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu biladiina aamanuu kadib uu keenay waa in macaasidii oo laga fogaadaa lana inkiraa aanay ka mid ahayn faaxishadii oo la faafinaayo ee waxay ka mid tahay nasiixadii haddaad maarata faaxishay aragto kadib oo dheh war yaa ilaahay ka cabsada war ka jooga waxaan war xaaraanta iska ilaaliya saas dheh marka nasiixadii bay ka mid tahay qofkii muuminka ahaa hadduu xumaan ku dhaco ibnu rajab xadiidkii nasiixada markuu sharxaayay wuxuu leeyahay waxaa ka mid a in alle iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisaba loo naseexeeyo waxyaaba ay culammadu la gaar yihiin waxaasi waa maxay waa in bidcooyinkii la radiyo oo kitaabkii sunnada lagu radiyo lana caddeeyo in kitaabkii sunnadu ay tusinayaan wax bidcooyinkaas maaragtay khilaafsan sidoo kale aqwaasha maaragtay taagta daran iyo simbirarxashada culamada qaarkood ka dhacda in la radiyo lana caddeeyo in kitaabkii sunnadii ay tusinayaan inay waxaasi marduud yihiin sidoo kale waxaa nasiixadii soo gelaya in la caddeeyo xadiidkii ansaxay iyo xadiidkii aan ansixin iyadoo maaragtay la fiirinayo dadkii xadiidka wariyey ma dad maaragtay la aqbalayo riwaayadoodii ama sababku aan la aqbalayn waa in la kala saarsaaraa yani gaar ahaan marka qaarkood kuwa siqaadaa jira oo haddana maarata qalad ku dhici kara kuwaasna waa in la caddeeyo wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online